bsm illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa dersigeennii toddobiyo toddobaatanaad ee kitaabkii alraxiiq lmakhtuum dersiganina wuxuu dhammaystir u yahay alsraa wlmicraaj yara wuxuu arkayaa alqaariu ruuxa wax aqriyaay wuxuu arki arkintii indhaha ahayd maaha wuxuu ogaanayaa wuu fahmayaa wey yaraa wuxuu ogaanayaa alqaariu ruxii aqriya fii suurati lisraai suurat lisraa ruuxii aqriyaay wuxuu arkayaa ama uu fahmayaa ama uu ogaanayaa in ana allaha alleh subxaanahu wa tacaala dakara uu xusay qisata alisraai dhacdada ama sheekada al israa inuu ku xusay fii aayatin waaxida hal aayad oo keli ah faqad oo keli ah hal aayad unbaa lagu sheegay subxaana aladii asraa bicabdihi leylan min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa aladii baarakna xowlahu linuriyahu min aayaatina inahu huwa samiicu lbasiir halka aayad ayaa israha lagu sheegay uma markaa kadib akhada alla wuxuu bilaabay uu gudagalay fii dikri fadaaixi lyahuudi yahuudda ceebahooda iyo waxyaabaha foosha xun ay sameeyeen fadiixada waxaa la yidhaah ceebta foosha xun ay sameeyeen iyo wa jaraa-imihim iyo dembiyadooda jaraa-imkii iyo dembiyadii ay galeen iyo suuraddu aada uga sheekaysay uma markaa kadib nabahahum dadka wuxuu ku baraarujiyey alle subxaana wa tacaala uu qur-aanku ku baraarujiyey bianna hada alqur-aana in qur-aankani yahdi uu ku hanuuninayo dadka lilatii ti inuu ku hanuuninayo hiya iyaduba aqwamu toosnaan badan oo diinta islaamka ah saa marka la yidhaahdo fa rubbama waxaa laga yaabaa yadunnu inuu u maleeyo alqaari'u ruuxa aqriyaa suuradda ana al aayatayni labada aayadood oo midna ay ka sheekeynayso israha midna ay ka sheekeynayso fadaa'ixa iyo ceebaha iyo dembiyada ay yuhuuddu galeen wuxuu laga yaabaa inuu u maleeyo inaysan ahayn leysa beynahumaa dhexdoona inuusan ahayn irtibaadun xidhiidh ka dhexeeya inuusan jirin saasaa laga yaabaa inuu u maleeyo wal amru arrintuna leysa muusan ahaanin kadaalika sidaasoo kadaalika sidaas ma ahaanin ee xidhiidh baa ka dhexeeya maxaa jira fa ina allaha alle tacaalaa yushiiru wuxuu tilmaamayaa bi hada alusluubi qaabkan isaga ah oo uu qur-aanka usoo dejiyey oo suuradda uga sheekeynayso ilaa ana alisraaca in dheelmintii nabiga la dheelmiyey sala allahu calayhi wasalama inamaa meel kale maahane waqaca uu u dhacay ilaa beyt lmaqdis beytlmaqdis inuu u dhacay ilaan waxaa laga dhoofin kari lahaa rasuulka madiin maka nafteeda laakiin beytulmaqdis maxaa loo geeyey ayuu leeyahay yuu rabaa inuu fasiro maxaa jira liana alyahuuda yahuudda sayuczaluuna waxaa laga qaadi doonaa can mansibi qiyaadati alummati alinsaaniya jagada ah hogaaminta ummadda bani aadamka jagada iyadaa laga qaadayaa sayuczaluuna waxaa laga qaadi waxaa laga qaadi doonaa oo laga caslin doonaa ama laga xayuubin doonaana waa la yidhaha marka wax xooga lagaaga qaada sayuczaluuna waxaa laga xayuubin doonaa can mansibi jagada qiyaadati alummati alinsaaniya jagada ah hogaaminta ummadda bani aadamka jagadaasaa laga xayuubin doonaa maxaa looga xayuubin doonaa talo mala garadaraysamey waa limaa wixii daraaddeed yaa looga xayuubin doonaa irtakabu ay koreen oy la yimideen oo min aljaraa-imi dembiye ah dembiye xunxun allatii dembiyadaasoo laa majaala boos dambe uusano hadhin bacdaha iyada dabadeed libaqaa'ihim inay sii kusii sugnaadaan calaa haada almansibi jagada iyada ah hogaaminta bani aadamka la hogaamiyo inay ku sugnaadaan boos dambe uma hadhin waqti dambena uma hadhin maxaa jira waxay mutaysteen in laga qaado waxayna ku mutaysteen dembiyadii iyo fadaaxdii ay galeen waxaa kaloo ay tusinaysaa wa ana allaha in alleh sayanqul uu u rari doono hada almansaba hada almansiba jagadan iyada ah ficlan dhab ahaantii ilaa rasuulihi rasuulkiisa inuu u rari doono sala allahu calayhi wasalama oo wayujmicu lahu uu isugu dari doono alle subxaanahu watacaala u jamcin doono uu isagu doori doono lahu nabigeena sala allahu calayhi wasalama markazay addacwat alibraahimiya dacwadii ibraahimiyada ahayd ee nebi ibraahim ku abtirsanaysay labadoodii xarun ay lahayd inuu isugu dari doono laba xarun bay lahayd waa masjidullaahi alxaraam iyo masjid al aqsa labadii labadii xarumoodba in laisugu doori doono nabigeena sala allahu aleyh wasalam kelehima labadoodaba faqad aana waxaa yimid aana waxa soo galay oo yimid awaanu intiqaali alqiyaada xilligii ama waqtigii ay u guuri lahayd ama loo rari lahaa hoggaanka alruuxiyati ee ruuxeed min ummatin ummad laga qaadi lahaa ilaa ummatin ummad kale loo qaadi lahaa yuhuudda laga qaadi lahaa oo muslimiinta loo rari lahaa min ummatin ummad laga qaadi lahaa ummaddaasoo mala-ad dhaamisay ama buuxisay taariikhaha taariikhdeeda waxay ka dhaamisay bilqadri dhagar ay waxuun dhagarto waalkhiyaanati iyo inay wax khiyaanto waal-ithmi iyo dembi waalcudwaani iyo xadgudub iyo gardarro ilaa ummatin ummad in loo raro ummaddaasoo tatadafaqu burburqanaysa bilbiri samafal waalkhayri wanaag waalkhayraati iyo khayraad walaa yazaalu kamana zuulayo uusan ka zuulin rasuuluhaa rasuulkeedii ummad rasuulkeedii yotamatacu mid ilaahay ku manaystay uu socdo biwaxyi lqur-aani qur-aankii waxyigiisii alladii waxyigaasoo yahdii dadka ku hanuuninaya lilatii tihi iyaduba aqwamu toosnaan badnayd suuradda waxa laga fahmayo ayuu sheegaya walaakiin hase ahaatee kayfa sidaabaa tunqalu loogu guurinayaa haadihi alqiyaadatu hoggaankan isaga oo bani aadamka o dhan la hogaaminayo warasuulu isagoo rasuulku yatuufu wareega caddaysanaya fii jibaali makkata maka buuraheeda matruudan isagoo ah mid la raacdaysanayo oo la eryanayo beyna annaasi dadka dhexdiisa haada su-aal su-aashaasi yakshifu wuxuu ka faydayaa alqitaa'a daboolka wuxuu ka qaadayaa ama ka faydayaa can xaqiiqatin ukhraa arrin kale oo la hubo oo xaqiiqo kale ayuu daboolka ka qaadi oo maxay tahay xaqiiqadaasi wahiya taasi ana ahdan xilli oo min haadihi dacwati alislaamiya dacwadan islaamka ah xilli ay leedahay qad awshaka wuxuu qarka u saaran yahay cala nihaayati inuu soo gebagaboobo ama dhammaado yani xilligii maka la joogay ee dacwadu ay daciifka ahayd ee dacwada la tunjileecsanayay ee nabiga iyo mu'miniintaba la cadaadinayay xilligaasi inuu qarka u jooga inuu soo afjarmo uu soo dhammaado ayay tusinaysaa suuradantada markii yaa laga dheehan karaa ila nihaayati inuu gaadhay gebagabadiisii iyo watamaami inuu dhammaystirmay waseyabda-u inuu bilaaban doono cahdun xilli aakhara oo kale jadiidun oo cusub kaasoo yakhtalifu ka duwan can ilawali kii hore wuxuu kaga duwan yahay fii majraahu meesha uu marayo waxaa lagu shabahayaa webi biyihiisu ay marayaan oo kale meesha uu marayo isku meel ma marayaan isku meelna uma socdaan walidaalika sidaa daraadbeed baan waxaan nara arkaynaa bacd al aayaati aayadaha qaarkood oo tashtamilu kulansatay calaa indaarin digitaan saafirin oo qaawan oo muuqda wa waciidin goodi shadiidin oo xoog badan binisbati ila lmushrikiina oo mushrikiinta loo goodinayo waxaa ka mid a wa idaa aradnaa wa idaa markii aradnaa aan doonno an nuhlika inaan halaagno oon baabi-ino oon tirtirno qaryatan magaalo iyo dadkeed amarnaa waxaanu amar ku siinaa mutrafiiha kuwooda loo nicmeeyey ee maalka iyo madaxnimada haysa ayaa amar la siiyaa fa fasaquu fiiha amarkaas ayay faasiq ku noqdaan oy diidaan amarkaasay diidi fa xaqa calayha waxaa ku sugnaada alqowlu xukunkii ayaa ku dhaca in la halaagayay ahaa fadamarnaaha markaasaanu halaagnaa tadmiiran baabi-in yaan halaagnaa wa kam imisa wa kam imisa yaan ahlagnaa halaagna oo min alquruuni ummada ah min bacdi nuuxin nabi nuux kadib wa kafaa birabbika rabbiga ayaa ku filan bidunuubi cibaadihi addoommadiisa dembiyaashooda khabiiran mid khabiirku oo hoos u og basiiran oo arka sir iyo caadba u og wixii loo sameeyey labadaba u og intaasoo idil waxay ku tusinaysaa in gaalada loo hanjabayo oo dagaal lagu qaadi doono oo laga adkaan doono wa bijanbi haadihi l aayaati ada aayadahan barbarkooda ama dhinacooda waxaa ku sugan aayaatun ukhraa aayado kale oo tubayinu caddaynaysa lilmuslimiina muslimiinta waxay u caddaynaysaa qawaacid alxadaarati ilbaxnimada tiirarkeeda wa bunuudaha iyo qodobadeeda wa mabaadi'aha iyo mabaadi'deeda allatii midaasoo yubtanaa calayha lagu duldhiso yubtanaa lagu duldhisayo calayha mujtamacuhum bulshadoodii alislaamiya islaamka ahayd ka annahum waa sidii iyaga oo qad aawow degay ilaa ardin dhul degay dhul u dunmay oo degay oo wamtalakuu fiiha dhulkaana gacanta ku dhigay xukunkeeda iyo maamulkeeda imtalakuu gacanta ku dhigay fiiha dhulkeeda umuurahum arrimahooda oo idil min jamiici nawaaxi dhinac kastaba noloshooda wixii ku saabsanaa oo dhan iyagu gacanta ku dhigay oo kale ayaad moodaa oo wakawanuu taagay oo dhisay wixdatan unug mutamaasikatan oo isku wada dhegan isku wada dhegan oo aan kala furfuri karaynin taasoo taduuru calayha ay ku dalwareegto raxal mujtamaci bulshada dhagax shiidkeeda dhagax shiid markan dhagaxa marka badarka lagu shiidayo saasaa loo wareejiyaa marka waa tashbiih hadda dhagax la shiidaya ma jiro laakiin maamulka nolosha oo idil maamulka nolosha oo dhan ay ku dul wareegaysaa laga wadaa fa fiihi waxaa ku sugan ishaaratun tilmaan ilaa ana rasuula in rasuulku sala allahu calayhi wasalam sayajidu uu heli doono malja-an meel uu magan galo wa ma'manan meel lagu badbaado oo lagu aamin helo kaasoo yastaqiru fiihi uu ku sugnaan doono yastaqiru fiihi uu ku sugnaan doono amruhu arrintiisu oo wayasiiru uu noqon doono meeshaa la degay markazan xarun libathi dacwatihi wuxuu dadka ugu yeedhay oo islaamnimada ah in la faafiyo fii arjaa'i dunya adduunyada dacalladeeda ama daafeheeda lagu da lagu faafiyo haadaa kaasi sirun waa cilmi qarsoon oo min asraari haadihi alrixlati safarkan isaga ah cilmiyadeeda qarsoon ka mida almubaarakati ee la barakeeyey kaasoo yatailu yatasilu xidhiidh la leh bibaxhinaa baxhigan annaga aan samaynay cilmi baadhidan aan samaynay xidhiidh la leh fa aaharnaa waxaan door bidnay dikrahu inaan xusno waliajli hadihi alxikmati xikmadan iyadaa daraaddeed iyo wa amhaaliha wax la mid a yaa naraa waxaan u aragnaa ana al israa'a dheelmintu innamaa wax kala maahane waqaca inuu dhacay imaa qubayla baycati alcaqabati aluulaa beycadii caqabo ka dhacday ee koobaad wax yar un ka hor ow beyna alcaqabatayni ama labadii beyco oo tii koobaad iyo tii labaad bayna caqabati luulaa wathaaniya dhexdooda inuu dhacay baanu haysanaa maxaa jira waxay tilmaamaysaa hijrada loo hijroon doono madiina iyo nasriga iyo guusha weyn ay gaadhi doonto dacwada islaamku halkaasaan waxaan uga baxnay al israa walmicraaj iminkana waxaan gelaynaa baycatu alcaqabati aluulaa heshiis waaye beycadu beyca waa heshiis waagii hore hadda heshiiska waa la saxiixaa laakiin waagii hore waa lasgacan qaadi jiray beycadu marka saasaa layidhaha dakarnaa qad dakarnaa qad dhab ahaantii dakarnaa waxaan horu soo sheegnay ana sittatan lix sittata nafarin lix ruux oo min ahli yathriba ree magaalada madiina ee yathrib la dhihi jiray intuusan nabigu u hijroonin dadkeeda ka mida aslamuu inay islaameen fii mowsimi alxaji xilligii xajka sanat ixdaa cashar min annubuwa xilligii xajka ee sanadkii koob iyo tobnaad ee nabinimada lix wiil oo soo islaantay ayaan soo aragnay lix wiil oo dhallinyaro ah wa wacaduu waxay u ballanqaadeen rasuulallaahi rasuulka ilaahayna waxay u ballanqaadeen biiblaaqi risaalatihi fariintan alla xaggiisa looga soo dhiibay isagana uu gaadhsiiye oo islaamka ah inay gaadhsiin doonaan fii qowmihim tolkooda inay gaadhsiin doonaan oy ducaad noqon doonaan ayay ayay u ballanqaadeen rasuulka sala allahu caleyhi wasalam saas darteeda waa inagii soo sheegnay dacwada iyo mabaadi'da dadka xambaara ee si sahlan u xambaara nafurna sameeya markasta waa dhallinyarada maxaa jira dadka waaweyn way ku adag tahay inay ka tagaan dhaqankii dhaqankii baa jiidanaya wa kaana waxaa ahaa min jaraa'i daalika arrintaa ayaa waxa ka dhashay jaraadu waa taas natiijadii iyo jaraa iyo waa isku mid wa kaana waxaa min jaraa'i daalika ballanqaadkaa nimankaasi ay ballanqaadeen inay dacwada faafin doonaan wixii ka dhashay waxaa ka mid ahaa anjaa inuu soo galay ama anjaa inuu yimid anjaa inuu yimid fi lmowsimi ataali xilligii xajka ee kaa ku xidhay ku xigay kii kaa ku xigay oo ah mowsim alxaji sanata itnaa cashara min annubuwa sanadka xilligii xajka sanadkii labayo tobnaad ee nabinimada oo ku aadan yuuniyo yuuliyo bisha toddobaad sanata sitomiya waaxid wa cishriin dhalashada nabi ciise markay ahayd lix boqol iyo koob iyo labaatan inay yimaadaan hee itnaa cashara rajulan marka in badan oo xashwi ah meeshan soo dhex gashay laakiin hadalku wuxuu u dhisan yahay wa kaana waxa ahaa min jaraa'i daalika ballanqaadka nimankaasi ay ballan qaadeen midhaha ka dhashay anjaa inuu yimid fi lmowsim ataali xilligii xajka ee labaad inay yimideen itnaa cashara rajulan labiyo toban nin lix bay ahaayeen labiyo toban bay markan ku yimideen fiihim waxaa ka mid ahaa oo ka mid ahaa labayo tobankan khamsatun shan oo min asittati lixdii ka mid ah alladiina lixdaas oo kaanuu ahaayeen qad iltaqow kuwa la kulmay birasuulillaahi rasuulka ilaahay la kulmay sala allahu caleyhi wasalama filcaami saabiqi sanadkii hore lixdii la kulantay labayo tobankan shan baa kaga jirta wasaadisu ka lixaad lam yaxdur ma imaanin sanadkan labaad kaasina wuxuu ahaa huwa jaabir ibnu cabdilaahi ibnu ri-aab nin lidhaab u ah iyo wa sabcatun toddoba oo siwaahum aan kuwii hore ahayn ayaa yimid labayo toban labayo tobankii baan sheegaynaa marka ka koobaad waxaa weeye mucaad ibnu alxaarith ibnu cafraa min bani najaar oo min alkhasraj ah ka labaadna waa dhakwaan ibnu cabdilqays min bani zureyq oo min alkhasrajna ah ka kalena waa cubaadat bnu saamit ninkana caad loo yaqaano hade kabaaru saxaaba ahaa min bani ghanm oo khasraj isna ah yaziid ibnu thaclaba min xulafaa'i bani qunm oo min alkhasraj ah alcabaas ibnu cubaada ibnu nadla ibnu nadla min bani saalim oo khasraj ah iyo abulhaytham ibnu tayhaan min bani cabdilashhal min alaws ah reer cabdilashal waa nimanka kulligu soo wada islaamayo dadka islaamka u kaalmeeyey yay kow ka yihiin kow hade reer bani cabdilashal useyd ibnu xudayr iyo sacd ibnu mucaad iyo yaa ka mid ah wa cuweyb ibnu saacida min bani min bani camr ibni cawf oo min alawsa isna al akhiiraani labadan dambe min al aws weeye waalbaqiyatu inta hadhayna kulluhum dhammaantood min alkhasraj weeye horeaan usoo sheegnay oo khasrajka ayaa ka badnaa iltaqaa way la kulmeen haa-ulaa'i kuwan labayo tobankii birasuulillaahi rasuulka ilaahay bay la kulmeen cinda alcaqaba haarta caqaba la yidhaahdo markii saas loo loo itlaaqo caqaba aan la sheegin waa caqabat alkubraa ogow waa ta kooba ta weyn waaye jamrat alcaqaba alkubra waaye wusta iyo ma aha iyo suqra cinda alcaqaba ayay kula kulmeen oo biminan mina ah fa baayacuuhu rasuulka ayay beeco iyo axdi la galeen baycat annisaa waxa loo bixiyey baycat annisaa beecadii haweenka baycat alislaamna waa la yidhaah waa midda ku soo aroortay suurat lmumtaxina yaa ayuha nabiyu idaa jaa-aka almu'minaatu yubaayicnaka waa ka marka bunuudii calaa anlaa yushrikna billaahi shay-a walaa yasriqna walaa yasniina walaa yaqtulna awlaadahunna walaa yaatiina bima bibuhtaanin yaftariinahu bayna aydiihinna wa arjulihinna walaa yacsiinaka fii macruufin fabaayicunna baycatu nisaa waxaa loogu bixiyey bunuudda ay ka hadlayso beecadani uu rasuulku la galay nimankan iyo dad badan oo kale waan arki doonaaye baycatulislaamna waa ladhaha waa qofkay khusaysaa qofka wax mas-uuliyaad kale oo cid kale kaa saaran male adiga xil kale oo adiga ku saaran male waxa weeye adiga lafahaga saad u badbaadsan lahayd ood shirki uga ilaalin lahayd inaadan ilaahay u sharig yeelin ilaahay aada waxido keligii keligii aada caabuddo cibaadadiisa aadan cid kale la wada wadaag yeelin tookow maaragtay inaadan waxba xadin inaadan sinaysanin buhtaan iyo hafarniyo inaadan la imanin waxaas weeye marka baycatu nisaa baa laydhaha baycatu nisaana waxaa loogu bixiyey waa aayadda ay ku soo aroortay yaa ayuha nabiy idaa jaa-aka almu'minaatu yubaayicnaka baycatu nisaa wuu la galay ay wifqa baycatihinna qaab waafaqsan beecadii haweenka allatii beecadaasoo nasalad soo degtay bacda alxudaybiya xudaybiya kadib bacdigeed soo degtay rawa albukhaariyu wuxuu wariyey radia allahu tacaala canhu can cubaadat bni samit wuxuu ka wariyey radia allahu tacaala canhu ana rasuula allahi in rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam qaala uu yidhi wiilashii ku yidhi labayo tobanka ahaa tacaalow kaalaya baayicuunii ahdi igula gala iyo beyco calaa anlaa tushrikuu billaahi shay-an alla subxaanahu watacaala inaydaan cidna la wadaajinayn oo shirki aydaan shuqul dambe ku lahayn kow walaa tasriquu waxna aydaan xadaynin walaa tasnuu aydaan sinaysanaynin walaa taqtuluu awlaadakum ilmihiinana aydaan dilaynin oo dhaqankii ciyaalka la dilayaa aydaan la imanaynin walaa ta-tuu bibuhtaanin been abuur inaydaan la imanaynin oo taftaruunahu aada been abuuranaysaan beyna aydiikum hortiinna iyo wa arjulikum galaashiinna walaa tacsuunii fii macruufin wax wanaag hoon idin farayna inaydaan igu khilaafaynin oo idaan amarkayga jabinaynin faman qofkii wafaa oofisa arrintaas oo minkum idinka mid a fa ajruhu abaalgudkiisu calallaahi alla ayuu saaran yahay waman ciddii asaaba ku dhacda ama galabsata min daalika arrimaha isaga ka mida shay-an wax oo fa cuqiba bihi loo ciqaabo fi dunyaa adduunyada inta la jooga loo ciqaabo fa huwa ciqaabkaasi lahu isaga kafaaratun kafaara gud iyo dembi dhaaf buu u yahay waman qofkii asaaba la yimaada oo ku kaca min daalika arrimaha aan sheegnay shay-an shay ka mida oo fa satarahu allaahu alla uu asturo oon warkiisaba la maqlin fa amruhu taladiisu ilallaahi alla ayay u taallaa in shaa allah hadduu doono caaqabahu wuu ciqaabaa wa in shaa hadduu doonona cafaa canhu wuu cafiyaa qaala wuxuu yidhi marka cubaadat bnu saabit fa baayactuhu arrintaas ayaan beeca anuu kula galay wa fii nusqatin qoraal kalena waxaa ku sugnaa fa baayacnaahu calaa daalika arrintaa iyada ah ayaan beeco kula gallay marka taasna waxaa weeyaan baycatu alcaqabati aluulaa waxaa ka qeyb galay laba-iyo toban nin ayaa ka qeyb galay lix shan ka mid a lixdii sanadkii hore islaamka qaadatay iyo toddobo kale toddobadiina waa kuwan intii horena haddii laga reebo ninkaas la yidhaahdo jaabir ibnu cabdillaahi ibnu ri'aab jaabir ibnu cabdillaahiga ibnu xaraam ma aha jaabir ibnu cabdillaahi ibnu ri'aab baa la yidhaha hadii ninkaa laga reebo lix shan nimankii hore ka mida iyo toddobadan waaye labaiyo tobankaasi way baycada ay la galeenna waxaa la yidhaahdaa baycatu nisaa bunudeeduna waa kuwaas in aan ilaahay cidna loo shariig yeelin inaan waxba la xadin inaan la sinaysanin inaan caruurta la- caruurta- caruurtaada aadan dilin inaadan la imanin been abuur aadan la imanin wax macruufa inaadan nabiga amarkiisa jebinin intaas baycatu nisaa baana la yidhaha haddana waxaan arkaynaa safiiru lislaami fi lmadiina safiirkii ama ergeygii islaamka ee uu madiino joogay wa bacda an tamat markay taam noqotay ay dhammaystirantay ay dhacday iyadoo buuxda albaycatu heshiiskii nabiga lala galay oo baycat ulaa baycat alcaqaba aluulaa ilan waxay ka dhacday jamrat alcaqaba alula alkubraa yay ka dhacdee oo wantaha uu dhammaaday almowsimu xilligii xajku uu dhammaaday bacatha wuxuu diray annabiyu nabigu sala allahu calayhi wasalama maca howlaa'i kuwan almubaayiciina ee beecada la galay rasuulku wuxuu ku daray uu raacsiiyey awala safiirin safiirkii ugu horreeyey ama ergeygii ugu horreeyey oo fii yathrib magaalada yathrib jooga muxuu ugu diray liyucallima inuu baro almuslimiina dadka muslimiinta oo fiiha magaalada yathrib ku sugan sharaa'ic alislaami islaamka shareecooyinkiisa inuu baro wa yufaqihahum inuu fahamsiiyo fi ddiini diinta iyo waliyaquuma inuu isu taago binashri lislaami islaamka faafintiisa bayna aladiina kuwii dhexdooda lagu faafiyo lam yazaaluu aan weli ka zuulin cala shirki shirkigii iyo gaalnimadii kuwa ku jirayna weli kusii jirana diinta la gaadhsiiyo si ay diinta usoo galaan saddexdaas arrimood ayaa loo loo xilsaaray wakhtaara wuxuu xushay ama doortay rasuulku sala allahu calayhi wasalam lihaadihi safaarati safaaraddan iyada inagoo safaaradan baan idhaahnaaye shaaban nin dhallinyaro ahoo min shabaab alislaami islaamka dhallinyaradiisa ka mid a kuwaasoo min asaabiqiina kuwii u horreeyey ee u badiyey ah al awaliina ee horreeyey kuwii mar hore soo islaamay ee islaamnimada ugu horreeyey ee sharafta ilaahay wasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina walansaari alla uu yidhi ka mid a wahuwa muscab ibnu cumayr alcabdari wey ninkaasaa loo doortay muscab marka waxay muslimiintu uga abaalgudeen wiilashooda ayay u bixiyaan ma- magacyada ugu badan ayuu ku jiraa muscab muscab baad wada maqlaysaa waxa weeyaan waa ninkaas dowrkaas isagaa qaatay horena waxaan usoo aragnay hooyadii aada bay u jeclayd taajirad weyn waa bay ahayd oo hantiiley ah dhallinyarada ugu xaragada badan ugu nicmaysan maka ayuu ku jiray markuu islaamayna guriga ayay ka ayay ka eriday ilaa maxaan ku idhaha uu ka qolofaystay qolof iyo jirif oo sida abeesada oo kale ah ayuu jirhkiisi noqday ee diinta daraaddeed iyo ilaahay darti ayuu saa u noqday markii dambena dowrkaasuu lahaa markii dambena wuxuu ku jiray dadkii shuhadaa uxud ayuu ku jiray dadkii uxud ku sh- ku shahiiday ayuu ku jiray marka darsigan intaasaan ku daynaynaa wasala allahu wasalam calaa sayidina maxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam